maalintan waxaa loo asteeyey in lagu xusuusto kaalinta waayeelku ku leeyihiin bulshada loona muujiyo baahida loo qabo in la dhowro xuquuqdooda iyo sharafkooda qaramada midoobey ayaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii u aqoonsatay maalintan waayeelka in markaasi lagu sharfo laguna wacyigeliyo bulshada oo dhan in waayeelku yihiin hanti iyo sidoo kale khibrada aan la ilaabi karin dunida maanta waxaa ku nool in ka badan siddeed boqol oo milyan oo qof oo waayeel ah waxaana la filayaa inay tiradoodu ay labalaabanto sannadaha soo socda soomaaliya gudaheeda waayeelku waa lafdhabarta dhaqanka iyo nabadda iyaga oo markaasi ah odayaasha dhaqanka culimada iyo waayeelka ay yihiin kuwa ugu muhiimsan bulshada hase yeeshee caqabado badan ayaa markaasi haysta waayeelka sida caafimaad liita daryeel la-aan iyo mararka qaarkood oo xuquuqdooda aan la tixgelinin waxaana lagama maarmaan ah in bulshada soomaaliyeeda iyo sidoo kale dowladuba ay si wada jir ah ugu istaagaan ilaalinta waayeelka dhegaystayaal haddaba aynu xusuusanno in waayeelku yihiin kaydka aqoonta khibradda aan la bedeli karin haddaba aynu si sharaf leh markaasi u daryeelno taladoodana aan ka faa'iidaysanno bulshada soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay si dhab ah ay uga qayb qaataan daryeelka iyo maamuuska waayeelka sababtoo ah waayeelku waxay markaasi tiirdhexaad ay u yihiin dhaqanka iyo diinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay bulshada soomaaliyeed inay sameeyaanna waxaa markaasi ka mid ah oo looga baahan yahay kow inay ixtiraamaan waayeelka labo inay daryeelaan caafimaadkooda iyo nolol maalmeedkooda saddex inay ka qaybgeliyaan go'aamada bulshada afar iyo tobankii disembar kun sagaal boqol iyo sagaashankii golaha guud ee qaramada midoobey ayaa u codeeyey in markaasi la asaaso kowda oktoobar oo loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee waayeelka sida lagu diiwaangeliyey qaraarka tirsigiisu ahaa afartan iyo shan boqol iyo lix oo ay qaramada midoobey u aqoonsatay in maalinta kowda oktoobar ay noqoto maalinta waayeelka maalintan markii ugu horreysay waxaa loo dabaaldegay koodii oktoobar kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii xuska maalintan waxaa xoogga lagu saaraa ururada la shaqeeya waayeelka iyo barnaamijyada qaramada midoobe ee la xidhiira waayeelnimada sannad kasta kowda oktoobar dadka dunida dacladeeda ku nool waxa ay u dabaaldegaan maalinta caalamiga ah ee waayeelka ee qaramada midoobe si loo wacyigeliyo bulshada fursadaha iyo caqabadaha ay la kulmaanna markaasi waayeelka ee bulshada dhexdeeda iyada oo muhiimaddu ay tahay in kor loo qaado wacyiga bulshada ee ku aadan ilaalinta iyo daryeelka xuquuqda waayeelka ugu horreyn mid ka mid ah waayeelka ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo isagu markaasi si qoto dheer u sharaxaya caqabadaha ay kala kulmaan bulshada muhiimadda ay u leeyihiin iyo sida ay ugu baahan yihiin in loo daryeelo bismillaah magacaygu waa nuur aadan cali da-da lixdan iyo shan sano wallahi aada iyo aad ay u fiican tahay waana soo dhoweynaynaa waana si qiimo badan laakiin waayeelada sidii hore ahaan ee hadda sidaa yihiin isma laha marka waayeeladii hore waa waayeelo la ixtiraamayo dhib haddii saasta laga caawinayo wax walba lala garab taagna ahayn laakiin kuwa kaata hadda jooga xitaa kulaynaasi cid garab siinhaas midna ma jirto haddee intaas soo qoys oo waxaa iska jir waayeelo ay iska joogaan oo dadkii un wax dhintay iyo waagii dagaaladii sokay ay ku dhammaadeenoo wax hor joog aan lahayn gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada kismaayo abaadir waxauna sharaxayaa sida ay uga shaqeeyaan ilaalinta iyo daryeelka xuquuqda waayeelka waa mahadsan tahay mawlidow waa ku dhowahay radio wamo waa tahay mudana gudoomiye bal sidee u aragtaan ka warar ahaan maalinkan loo aasteeyey waayeelka wallaahi ka dhalinyaro ahaan innaga waxaan u aragnaa in maalin aada u weyn inay tahay maalinta waayeelka sababtoo ah waayeelku waxaan ognahay kan waalidkeen iyo oo dhan ay yihiin inta badan waayeelo ustaad siciid cabduqaadir albani oo ka mid ah aqoon-yahanada iyo culimmada magaalada kismaayo ayaa waxa uu sharaxayaa heerka ay diintana islaamka gaarsiisay xuquuqda iyo daryeelka waayeelka
bismillaah awalan allah subxaanah watacaala mahad iska leh oo naga dhigay ummadda nabilah maxamed sal ly slam waan ku dhowahay walaal muhiimad weyn ay u leedahay mar walbo in la la ogaado oo la xasuusto dadka waa waa waayeelka ah ummad aanan waayeel lahayn runtii ummad maaha xaqiiqdii naxariista ayaa ka fog waxaa naxariista aan ku helaynaa waxaan waxaan ku helaynaa waxay tahay horumar qoyskan oo maraya waxaa weeyaan dadka da-da ah waaye iyagoo hadaysan jiri lahayn xaqiiqatan waxaa xusid mudan in naxariis aysan jiri lahayn marka waxaa ilaahay noogu naxariisanaya waxay tahay inta anaga anaga aan u naxariisanayna u gargaarayno waa yeelkeeni waayeelka waxaa la doonayaa mar walbo runtii in ilgaara lagu fiiriyo walaal doctor cabdiqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose doctoorka waxa uu sharaxayaa sida loo daryeeli karo caafimaadka qofka waayeelka ah cudurrada ku dhaca iyo bulshada soomaaliyeed waxa looga baahan yahay si loo ilaaliyo caafimaadka qofka waayeelka noqday
waa mahadsan tahay weliya mawlid runtii cudurro fara badan amanihii dadka waayeelada ee soomaaliyeed ku dhaco maxaaba ugu badnaatee sida diirka inuu qofkii joint bain uu ku dhaco kala goysho xanuunka iyo waxyaabaha arthritis iyo rheumatismada iyo waxyaabaha lamidka ah marka way fara badan yihiin qofka waayeelka amanihi xanuunada ku dhici kara sababtoo ah qofkani qof tabar ahaan ama budi ahaan qof meni ishaysta ma ahan marka taasi waxay sababi kartaa inay menihii waxyaaba fara badan haleelaan sababtoo ah difaaciisii oo daciifa awgeed madaxa waaxda cudurrada aan faafin ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ayaa sharaxaya muhiimadda waayeelka uu leeyahay bulshada iyo sida looga baahan yahay dhalinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaanba bulshada inay u ilaaliyaan xuquuqda waayeelka xaqiiqatan marka loo fiiriyo wasaaradda caafimaadka ee jubbaland si guud waxay ugu shaqeysaa daryeelka iyo dhammaan xuquuqaha aas-aasiga ah ee ay mudan yihiin bulshada soomaaliyeed khaasatan bulshada bulshada dowladda jubbaland ku nool nabaaxi iyo nabaaxigeeda wasaaradda marka la fiiriyo daryeel marka laga hadlaayo xaqiiqatan xarumaha iyo meelaha goobaha caafimaadka ay furtayba waxa koowaad lagu daryeelaa waxaa kow ka ah adult people oo loo yaqaano dadka qaangaarka ah ay kow ka yihiin waayeelada oo lagu dabiibal waxna loogu qabto dowlad ahaan wasaaradda caafimaadka jubbaland waxay door muhiima ka qayb qaadataa in marka ayada wax badan ay ka qabato cudurada ku dhaca dadka waaweyn ay kow ka yihiin cudurada dhiikarka sokorta iyo waxyaalaha colostrolka keena intaasoo dhanna way ku daryeelaan xarumaha caafimaadka lagu daryeelaa